beesha caalamka oo inaga soo niyadjabisay inaan idhaaho faraha naga qaadina weli rajaan leenahaye waa inta aan la kordhin mudaxalaadka ayuu balantaasi noo ahayd iyo dad kale oo iyaguna reer soomaali ah oo iyaguna meesha ku balansaneen ayaanu anu tegay madaxda reer soomaaliya ka tirsan nasiibadaad waxaan kula kulmay iyaguna markaa jooga oo qoladii on elef tahaa waxaan kulmay qolooyin majeerteen oo salaadiina axmed madoowe kulamadan waxaanu ka tashanay un si soomaali loo badbaadin lahaa iyo somalilanba si looga hortegi lahaa qorshaha ay wado safiirka maraykanka iyo farmaajo iyo ra-iisul wasaare etoobiya ee la doonaya in soomaalidaba geeska joogta inay etoobiya laqdo si ay badaheena ay u qabsadaan oo fikradii mililik qarnigii sagaali tobnaad ay maraysaa farmaajona sidii adeerkii maxamed saad baree reegan ku yidhi soomaaliyaan kuu keenay waxa doonta ka yeelo icaawi isna uu leeyahay dekedahayga waan ku siiyey waxa doonta ka sameo icaawi intaa laga hortago oo soomaalila badbaadiyo ayaanu ka tashanay alxamdulilah rabbilcaalamiin isku fikir noqonay khasaara weyna soomaali dhan haddana somalilan bay ku dhacaysaa dekadaha dhulkaada isku haya ee maanta istraatiijiga waxa weeye inaga ugu badan waa xiibteenaa sideed boqol iyo kontonka mara laakiin shalayta u magacaabay in adeerkii beled ninka beledga waa ilmaadeer farmaajo ayaa badeeni ka talinaya xoolahiina waa jabuuti ka dhoofiya gaastii kasoo baxad ogaadeen ayaa layn dhaafay oo jabuuti la geynayaa toddoba boqoloo kilomitar ayaa la wadayaa oo afar boqol mitr kilomitr inagu aynu degno dhulkeeniya ayaa leh jabuuti la maraya waxaaso dhan waxay ka dhanaya waa baydahda iyo isteed la-aanta qaran la-aanta aan ku noolnahay baa weeye marka waxaan arrinta somalilan maanta waxay maraysaa arrin aad iyo aad madaxxun bay marisaa waxaan jaanaysaynaa odayaashaas haddii la yidhaaho ka warsuginaa